جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah tiro askar ah oo isugu jirta xabashida etoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka abaay iyo jubbada hoose madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa mar kale ku eedeeyey xasan gurguurte inuu doonayo inuu boobo doorasha gaaleedka kooxda ridada haweenka ku dhaqan wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jiro furimaha hore ee wilaayadaas boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ka qaybisay magaalada kuunya barow iyo deegaanada hoostaga wilaayada islaamiga ee bokool ayaa ku buurisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika hogaanka dhaqanka beesha luway ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin xilli beesha kaalin muuqata kaga jirto halganka jihaadka بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan tiro askar ah oo isugu jirta xabashida etoobiya iyo kuwa murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka abaay iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xirada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada aberdaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari oo etoobiyaan ah dhanka kale wilaayada jubbada hoose mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday xiro maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda buulo fatuure ee magaalada kismaayo waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa mar kale ku eedeeyey xasan gurguurte inuu doonayo inuu boobo doorasha gaaleedka kooxda ridada sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo marwaan maxamed shariif murtad oo mar soo noqday madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ka hadlaya khilaafa ka dhex taagan mucaaradka ridada iyo xasan gurguurta ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka wuxuu sheegay shariif murtad in xasan gurguurta danta ugu weyn ee uu ka leeyahay isdiiwaangelinta khasabka ah ay tahay inuu ku shubto doorashooyinka soo socda wuxuu sidoo kale ku eedeeyey inuu ka shaqeeyo gurguurta kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhexaysa siyaasiyiinta isagoona xitaa soo hadal qaaday inuu kala farfaray xubnihii mucaaradka ee golaha samatabixinta shariif murtad ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalkii ay kula jirtay mujaahidiinta isagoona sheegay in deegaano dhowr ah ay mujaahidiinta dib ula wareegeen wuxuu sidoo kale ku eedeeyey murtad xasan gurguurta inuu iska fiirsanayo damaca etoobiya ay ku doonayso inay ku boobto badda soomaaliya tan iyo markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo xasan gurguurte waxa ay soo tarayay eedeynta mucaaradka ay u jeedinayaan madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurte oo dowladdiisa ridada bilihii lasoo dhaafay sidoo kale ku mashquulsaneed boobka dhulka danta guuda iyo kuwa shacabka leeyihiin ee ku yaala magaalada muqdisho mahadsanid marwaan haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee mudug ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jiro furimaha hore ee wilaayadaas sida warbixinta warkaas uu ku faahfaahinayo cabdiraxiim sheekh cali haweenka muslimaadka ee wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku wareejiyeen naqiibka wilaayada mudug naqiib cali maxamuud maalin hadiyaad ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka fakaare ku yaala degmada jawle gabdhaha waxay ku wareejiyeen agab fara badan oo isugu jira caagadaha dahaaran loorar busguda iyo waxyaabo kale ay ugu talagaleen ragga la xisaabtamaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada cadaanka ee duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maalmulo shareecada islaamka sheekh xasan sheikhow oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey dadka hadda maanta jira oo la yaabayaan geedaha caleentoodan inta daaqno baa hadda qof wixii uu cunaa calooshiisa ka soo baxee ayaa xoolaha saalada ariga camal ayaa ka imaanaysay buu yiri nin saxaabiyo ka sheekaynayey nimankii saas ahay boqorray noqdeen boqorro ah, gobol kastaba nin inta loo dhiibay yuu boqor noqday diinta islaamka marka jihaadka marka laga hadlayo jaahiduu fii sabiilillaahi biamwaalikum wa anfusikum baa ilaahay yidhi subxaanahu nafta intaan la sheeginaa maalka la sheegaa maxaa yeelay hadde naftaani dee qofku ma dagaalami karo inuu yani naf inuu helo maahane inuu helo wax yani uu ku dagaalamo yani hadda maanta dagaalka maanta jiraana waad ogtihiinoo wuxuu rabaa qoryow rabaa rasaasuu rabaa daawo qofka yacni habadu ku dhacdo lagu daaweeyow rabaa waxaas marka haddee ninka furunta ku jiraahay waxaas ma hayo asagu dadka kale ayaa waxaa laga rabaa ayaa mucuuno laga rabaa mucuuno laga rabaa annagaa marka waxaa laga rabaa dee qofkii aan naftiisa dagaalku golayn waa inuu dhaqaalaha wax ka bixiyo wey dhaqaale inuu bixiyo qofkii dhaqaalaha baxshaahu kaanamaa yacni min almujaahidiin buu ka mid noqonaya waxaan ku wareejinay naqiibkeena hadiyaadkii aan ugu talagalnay geesiyaasha mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka intaas iyo in ka badanna waynu soo wadnaa waxaa yidhi haweenka muslimaadka ee degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug anigoo ah magacayga anku mucaayisha oo ka tirsan gabdhaha gobolka mudug jooga gaar ahaan degmada joole waxaan meeshan ka salaamayaa gaar ahaan mujaahidiinta meeshan maanta waxaan u fadhinaa xaflad aan ku wareejinayno hadiyad yar oon ugu talagalna mujaahidiinta furmaha ku jira annagoo ah gabdhaha joole ku sugan waxaan meeshan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aan ugu talagalnay mujaahidiinta furmaha ku jira oo walaalaheenna uu ku ribaadaya furmaha la ribaadaya waxaan meeshan hadiyada haddaan tilmaamo waxaan meeshan ku wareejinaynaa caagag kuwa dahaaran ah oo boqol caag ah iyo timir oo toban kartoon ah iyo toban jawaan oo buskud ah waxaan ku wareejinaynaa hadiyadaas naqiibkeena asaguna wuxuu kusii wareeji doonaa meesha loogu talagalo oon u ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waan salaamayaa khaasatan waxaan gaar ahaan u salaamayaa walaalaha mujaahidiinta meel kastay joogaan culimmada iyo gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka mudug gaar ahaan degmada joole maanta waxaa meeshan ku wareejinaynaa hadiyad hadiyadaasoo aan u wareejinayno walaalaha mujaahidiinta waxaan u dhiibaynaa hadiyadaas naqiibkeena beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin waxaan leenahay hadiyadan oo ka kooban qol caag oo caagadaha dahaaran toban kartoono oo timir ah iyo toban diiwaan oo buskud ah Een, waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta marka hore intaasana u guddoomaan wabacdeen waxaa leeyahay intaas iyo in ka badanna dhexay kusoo jiraan insha allah waxaa leenahay walaalaha mujaahidiinta oo maanta furimaha ku jilib xiran waxaa leeyahay cadowgiina la sabartama cadowgiina waxaa leeyahay maanta wuu wuu dhammaaday meesha oo maraayana waa la dareensan yahay naqiib cali maxamuud maalin oo goobta ku sugnaa ayaa kala wareegay wuxuuna sheegay in la gaarsiin doono insha allah halkii loogu talagalay hadiyaadka ay bixiyeen haweenka muslimaadka ee wilaayada mudug gabdhahan walaaladeeya ee mujaahidiinta ah een hadiyadan qaaliga ah oo ay keeneen goobtaan ku soo bandhigeen ee maaragtayay ka kooban ashyaa badan oo ay ka mid yihiin een agabka biyaha lagu qaato iyo caagadaha dahaaran iyo timir toban kartoon iyo toban kale oo maaragtay jawaana oo buskuda hadiyadaas ayay gabdhahaasi soo bandhigeen inay ilaahay dartiis ay maaragtayay ugu kaalmeeyaan een mujaahidiinta een loona kaalmaysto cadowga ilaahay in maaragtayay sidii loola dagaalami lahaa gabdhaha marka waan u ducaynayaa hadiyadaas qaaligaana waan ka guddoomay waxaan leeyahay walaalayaal idinku addoonsaday ee laydinka doonayey ayaad gudateen een waxa weeyaan een in jihaadka lagu darsado wixii la awoodo sidaas ayaa maaragtay aan amran nahay marka hantida midda maaragtay dhabarkeenna jirta iyo midda aan ku darsanayno ilaahay maaragtay jidkiisa een, iyo jihaadka in lagu guto waa ay kala khayr badan yihiin midaasi waxa weeyaan waxaan geynaynaa meelo maaragtay aad og tihiin ayaan geynaynaa tanina waa waxa weeyaan kayd een, ilaahay hortiisa aan ugu tegayno weeye waxaa laga yaabaa wixaad adduunyo soo marteen inta kale yahood u baxsataan inay maaragtay oo jannada ilaahay iyo rawlihiisa aad ku gaartaan inay maaragtay idinkaga maaragtay noqoto een, furo idinkugu noqoto een, marka waad ku mahadsan tihiin haweenka muslimaadka ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu la garab taagan yihiin hadiyaadka kala duwan ay ugu talagaleen inay u kaashadaan dagaalka lagula jiro kuwa diidan in ummadda muslimiinta ay ku dhaqanto shareecada raxmaanka mahadsanid cabdiraxiin boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ka qaybisay magaalada kuunya barrow iyo deegaanada hoostaga cabdiqani maxamed ayaa ka waramaya boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuna dhaqan magaalada kuunyo barrow iyo deegaanada hoostaga ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo sanadkan wilaayadu ay si weyn kaga qaybisay degmadaasi qaar ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta sakada xoolaha nool la siiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoona si weyn kaga mahadceliyey maamulka islaamiga ah waa dhowaa walaal magay waxaa la yihahdaa maxamed bashiir manuur la dhahaa waxaan joognaa duudheeraan joognaa walaalka duudheer maanta waxaa ka jira dadka qabanayaan ka jirtaaye waxaa liisiyey soddon shan neef eryaa liisiyey walaalka haa saasaan jecelahay insha allah inay ka bixiyaan saasaan jecelahay maamulka allah barakeeye insha allah maamulka kor allah ka dhigo magay aabu cali aabu alka waran maxaa luu siiyey shan iyo soddon neef eri ah oo culammada walaayada inaan dhaqaalaysto oo ii bato oo anigan dadka ka dhiibayaan rajaynaya haddii ilaahay admo sheekh xasan cabdi gebgeba eroo soddon shan neef ah maamulkaysii dhaqdhaqaaleha ka bixi waaya haddii ilaahay ni gaarsii ilaahay quraan noqoday anigoo magacayga cabdiqaadir ibraahin nuur maxamed cali layiri laygu yaqaano taajirow soddon iyo shan neef oo ari ah arigu hoysiya wilaayada islaamka waxaan leeyahaan ugu ducaynayaa dowladda islaamka in ilaahay guul uu siiya cadowga gaalada ah nagu soo duulan ilaahay inaa naga qabto dooyo maxamed dooyo soddon iyo shan neef eri ah waxaa i siisay walaayada islaamiga taasaa ka mahadcelinayna insha allahu tacaala arigaan inaan dhaqaalaysto sidii maanta aan layga sii walaalahayn iyoon ka gaarinin haddii sanadkan soo socda insha allahu tacaala waana aniga ka dadaala insha allah dowdheeraa joognaa maasha allah marka saka la qeybinaya soddon iyo shan neef eriyaa leysi culammada walaayada ay sita mustaqbalkeyga marka waxaa rajeeya markaan anay oo alxamdulillah maasha allah anay oo dhaqan oo tartiib maasha allah markaan magacay waa xasan sheekh cabdalle waxaa leysii soddon iyo shan neef eri walaayada islaamka maasha allah ir badanaa ka rajeynaa sar koowaad inaa laga dhiibo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo sanadkan si weyn ay kaga faa'iideysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee bokool ayaa ku buurisay bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika xasan cabdiraxmaan ayaa qodobkaas sii faahfaahinaya mujaahidiinta maanaa insha allah haddo ka hor ee gadumboyd iyo qobsadaan ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantis qaadadoy isagoo kelimad ka jeedinayay mid ka mida masaajida ku yaala wilaayada salaadii maqrib kadib ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waxa uu bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay sii wadaan jihaadka lagula jira cadowga islamarkaana aysan u kala harin iska dafcinta cadowga horarka ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka walaalayaal walaan dardaarmo umayba kumid ahaa aljihaadu fii sabiiliillaahi dhallinyaradii umay waa furma horeya ka jihaad ahayaan markii umay la rahay fasaxa gaadaan deegaanka bal ku dareemee juhdigaasuu sugahaya insha allahu tacaala hal lama laabooy hal ka hooy furmo hor hal buuyoy cadow ilaahay la xisaabtanaan wadankan haka duuli diintan haka duulaan marka mayba insha allahu hal sii lama laabay sheikha ayaa tilmaamay in mujaahidiinta muddo labaatan sana ay ku jiraan dagaal jihaada oo ay isaga difaacayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada alleh haddana jihaadka uu maraya meeshii ugu wanaagsaneed abid islamarkaana cadowga uu jabay uuna dulloobay haddana uu maraya dharbaaxadii ugu dambeysay isagoo kelimadiisa sii wata ayuu tilmaamay in murtad xasan gurguurte uu maraya maxaa kugu watay dagaalkan islamarkaana uu ku jabay dhammaan duulaankii uu soo qaaday isagoo intaasi ku diray in mujaahidiinta hadda ay furteen dibna ay u soo ceshteen degmooyin iyo deegaano muddo ka maqnaa gacantooda kuwaasoo hadda ka mida degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulayo shareecada raxmaanka wuxuu bulshada gaar ahaan dadka loo cudurdaaray oo waayeelada ay ku jiraan ugu baaqay inay u duceeyaan mujaahidiinta gaaladana ay habaaraan si gaar ahana ay ugu duceeyaan walaalahooda dhibaatada ku jira ee reer falastiin ee yuhuudda gumaadka iyo xasuuqa ay ku heeso mujaahidiinta labaatan sana ee dagaalka jaran dadka dagaalama aysan ahayteen owlaado shahiidasiisanga dhalan bilaanto garoobosi bilaantin ahayt owlaado ogoognagdaasi saas oo kale dadka soomaaliyeed oo muslimiinta eh kitaabka may waha eed eeda may waa jihaadka taariikh wiinga kaleeyin ummadda soomaaliyeed marka maysiinka bishaareeyay gaalo ilaahi subxaanahu watacaala in garabya ku baheey calinsheena dhiyeey oo geeka mayla raay geedi iyo inta ku bahaan inta anguuraan marka may waa taasa maraayan calana maleeyo mayla raay oo rumaysiin maleh meel ku bahanga waysiyin ilaahay subxaana wa tacaala gaalada inuu ibiyey xasan wejia maxamuud xamladii usagaadinka fashilamay mujaahidiintana meelowyo markii hore walaa culeyska laagsaari diban qobsadeen meelo badan oo welijo marka mayba toban sano toban iyo shan sano mujaahidiinta maanaa insha allah hadda ka hor ee nkadumboyti iyo qobsadeen ogsantiin insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar taas marka insha allahu tacaala lankas un noomada kaalantiis qaadadoy ilaahay hal ha tuugooy amiinkii markii lahakaha ilaahay hal tuugooy bacda salawaat almafruuda salaado baadiyo may wahaa hal tuugo ilaahay subxaana wa tacaala walaalaheen falastiin dhibka ka jaraan arag haytaan mar kasta may waa fadhimanin yaalon falastiin wala dhibaatay ha suuqa ku socda arag haytaan waana dheega haytaan may waa kii oo waayeel oho ankaha koran ilaahay tuugooy habaarta marka gaalad hal habaaroy muslimiintan halan dooca jazaakum allahu khayran intaasaa kagabagabaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abow cabdiraxmaan ayaa imaanaysa xilli mujaahidiinta allaha fadligii ay sii xoojiyeen duulaanka ay ku qaadayaan degmooyinka iyo deegaanada murtadiinta ay ku sugnaayeen kuwaas oo in badan oo ka mida mujaahidiinta ay dib u soo cishteen kadib markii ay xasuuqeen murtadiintii ku sugneed mahadsanid abu xasaan ugu dambayntiina hogaanka dhaqanka beesha luway ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin xilli beesha kaalin muuqata ay kaga jirto halganka jihaadka bashiir muxidiin ayaa si anba qaadaya qofkii aan dadka u mahadcelin allah uma mahadceliyo ayuu xadiid shariifa ku yidhi mucallimka iyo qaa'idka ummaddan xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oona siinaya duruus tarbawi ah oo ka tarajumaya qiyamka iyo akhlaaqda qofka muslimka ah dhanka kalena ina baraya jaanib ka mid ah mucaamalada wanaagsan ee ay tahay in lagula dhaqmo mujtamaca in qofka muslimka ah lagu ammaano laguna bogaadiyo acmaasha wanaagsan ee uu qabtay waa shay leh muhiimadiisa si loo dareensiiyo kaalintiisa looguna dhiirigeliyo inuu sii kordhiyo dadaalkiisa iyada oo laga duulayo tarbiyadaas wanaagsan iyo dariiqaasi qiimaha badan ee nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ina baray ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu u istaagay sidii ugu mahadcelin lahaa abaalka wanaagsan ay mujaahidiintu u galeen qabaa'ilada dega wilaayada isaga oo salaan bogaadin gaar ah uga dhigay mid ka mid ah qabaa'ilka dega gobolka oo dhexda u xirtay horumarinta xagga waxbarasho ee deegaankooda ugu horeen sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool oo wafdiga qayb ka ahaa ayaa hadiyad gaar ah guddoonsiiyey suldaan cabdulwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luwaay kadib dadaal hagar la-aan ah oo uu suldaanka ku bixiyey sidii uu ummaddiisa ugala dagaalami lahaa jahliga marka insha allahu tacaala may jeeladay suldaanka beelle inaan haddii gadoonsiyo allahu akbar suldaan abdiwaaxid suldaanka maanaa inta leh ma eh wilaayada bakool oo kale haddaanna waalin aha lama xalaqa oo tasiixe lama macad oo taajilwaqaare yalaha ka gebagabaay marka insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr wabaarak allahu fiik insha allahu tacaala horta kitaab qur'aanka waa insha allahu tacaala wala anka wiin oo qof muslum allan hadiyoonu kitaab qur'aanka waay baarak allahu fiik jazaakum allahu khayr sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan hadiyadii usiinshaani kula gadoomi waan hadiyad qaali aw kutaabka ilaahay liiniibi araga haytan insha allahu saas oo kale meelaa raayso usoo kalen allahniin badiya cimrijeyna allahniin barakaaye suusoo alaangnayna jeelada janatulfirdows allahna jeeladalana insha allahu martu dhammaantay ama inku faa'iidaystay mar kale ha dhowaada insha allah xilli sanadihii u dambeeyey hogaanka dhaqanka beesha luwaay ay ku howlanaayeen mashruuca isku-tashiga iyo horumarinta madaariista lagu barto qur-aanka iyo culimtiisa oo ay ugu dambeysay dhismaha macadka barashada qiraa'aadka imaam sakhaawi waxa uu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu si gaara u abaalmariyey suldaan cabdilwaaxid iyo garbihiisa samadoonnada ah raggan way bahaayeenaa raggii walaayada islaamiga ee baay kala ballami ani ilaahay shareecadiis koran gaadan haddii difaacati iyo haddii barasheetaab may haayena dadkii ballangaadi ini geed dheer iyo geed gaabanba an fuulan sidii ka hormarii fadin walbarashada degmada u furo may haayena allahu akbar alaabta suldaankanna insha allahu tacaala suldaan qosay baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayran ugaasadiina gobsoy ugaas cabdulaahi macalin isaaq isgobsoy insha allah ugaasadiina gobsoy insha allahu tacaala baaraka allahu fiik adiina gobsoy jazaaka allahu khayran baarak allaahu fiik dhinaca kale maamulka wilaayada islaamigaha ee baay oo kaashanaya maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dadka reer ufurow ay ku abaalmariyeen macad lagu baran doono culumta shareecada sida uu goob fagaaraha kaga dhawaaqay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay qodobka lamaad oo abaalmarin xelangmayb waa معهد لأرون معهد الإمام النووي لتعليم العلوم الشرعية معهد مقاقة سلية أبا المرين هلا الغروبيو والبرشو والبرشة اللي هو علمي علمي دلاي والبرشو والبرشة دلاس ما دام جهد إدلال مثيل الله هاينا وقبائل كهري إن قاعدة نساء خيارتنا كنا أجير غير كقاعدة دي ما ولايد أنقرتي iyo maktabkaba siguudba maktabka daacwada ee xarakatu shabaab ee walaayada maylan goroday ini machad la kaxareeyi doono boqol arday oo maftuux ah muqararka iyoonaytayo manhajkana unile unishaanana haddii ilaahay ara kaasiin maybu ah miiskaasiin saaranyi insha allahu tacaala guud ahaan dadkii ka qaybgalay xafladii furitaanka macadka imaam sakhaawi ee degmada ufurow ayaa ka markhaati kacay dadaalka hagarla-aanta ah ee bulshada ufurow ay ku bixiyeen dhinaca horumarinta waxbarashada gaar ahaan madaarista lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu